Sare u qaadida nadaafadda iyo bilic soo celinta deegaanka ayaa muhiim u ah bulshada si looga hortago xanuunada ka dhasha nadaafad darrada. Waxaa lagama maarmaan ah in bulsho kasta oo meel ku wada nool ay ahmiyad gooniya siiyaan nadaafadda deegaankooda si ay u wanaagsanaato bilicda deegaanka. Dhalinyarada ayaa kaalin muhiim ah ka qaadan karta kor u qaadida nadaafadda haddii ay isku geeyaan cududooda una istaagaan kor u qaadista bilicda deegaanka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Doble iyo gobolka Jubbada Hoose ayaa dhalinyarada kale ee deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan kor u qaadista bilicda degmada.
Waan dhowahay magacaygu waa Bedel Maxamed Ciis ku nool magaalada Doble. Waa runtaa magaalada Doble qashin badan iyo waxyaalo badan baa yaa jira oo nadaafad darro ah. Nadaafadana waa qeybin iimaanka ka mid ah aan nadaafad tushadurru iimaan baa la yidhi. Dhalinyaradu door muhiim ah way ka qaadan karaan. Haddee waxaas ilxiqaam la dhahaa jiro oo haddayna magaranaysaa aan isku takallufinin magaranaysaa aan aan lagu wada dadaalayno nin walbaba meeshiis wax hor yaalli iyo wax magaranaysaa doorka ku leeyahay aanu ka qaadanaynin. Waa magaranaysaa isilxiqaam inuu jirin laguma dhaqaaqayo. Dhalinyaradu hadday damcaan oo iyagu ku dhaqaaqaan way ka qaadan karaan. nin walba hadduu intuu isagu intuu isilxiqaamo uu isagu dhaqaaqo ka kale uu soo kiciyo ka kale saaxiibkii uu soo kiciyo magaalada waa laga nadiifin karaa waxaas.
Magaca waan dhowahay magacaygu waa Saadaan oo jooga degmada Doble. Waa su-aal aad u fiican. Horta magaaladeena waa magaalo yar oo kobcaysa hadda oo soo koraysa. Qashinkana sidiisa waa nidaam xumo wuxuu keenayaa bilic xumo. magaalka magaranaysaa dib buu u dhigayaa dhalinyarada waxay ka qaadan karaan door ah inay iskaashadaan ka qayb qaataan nadaafadda ilaalinta qashinka la uruurinayo oo laga qayb qaato qashinkaas iyo waxaa la uruurinayo bulshada qaybaheeda kala duwan sidii ay uga shaqayn lahaayeen nadaafadda
si kastaba ha ahaatee nadaafadda oo laga wada shaqeeya ayaa horseedi karta in la helo deegaan caafimaad ahaan iyo sidoo kale bilic ahaan u wanaagsan